xiiqda aad qabta ma la xakamayn karaa faham xiiqda ku hayso xiiqda waxaa keena marin haweedka sambabada oo barara qaabab kala duwan ayay dadka u saamayn kartaa astaamuhuna way isbedeli karaan muddo kadib xiiqdu waa xaalad muddo dheer jirta oo u baahan daaweyn joogto ah gaar ahaan neefsiiyayaasha la nuugo si looga hortago astaamaha maalinlaha ah iyo si loo yareeyo inaad qaado xiiqda astaamahaaga xiiqda waa inaysan faragelin howlmaalmeedkaaga haddii aad isku aragto astaamaha xiiqda marka waa inaad la hadashaa kooxdaada xiiqda dadka qaarkood waxay qabaan xiiq daran taasoo aan lagu daaweyn karin daaweynada caadiga ah waxayna u baahan tahay inuu daaweeyo khabiir ku takhasusay xiiqda waa maxay xiiqda aan la xakamayn karin xiiqda aan la xakamayn karin waxay la macno tahay in qofku ay ku adkaato neefsashada oo uu halis ugu jiro kicidda neefta ama xiiqda nafta halis gelin karta calaamadaha lagu garto inaad qabto xiiq aan la xakamayn karin waa habeenkii oo aad soo kacdo astaamaha xiiqda awgeed qaadida astaamaha xiiqda saddex jeer ama ka badan toddobaadkii isticmaalka qalabka neefta laga qaato saddex jeer ama ka badan toddobaadkii inay xiiqda kuu qabato si joogto ah ama aad leedahay caabuqyada laabta haddii ay dhibaato kaa haysato xakamaynta astaamaha xiiqda waa inaad la hadashaa kooxdaada xiiqda waxaa laga yaabaa inaad u baahato daaweynta xiiqda oo cusub ama daaweyno kale inay weheliyaan daawooyinkaaga caadiga ah ee xiiqda kooxdaada xiiqda ayaa kaala hadli doonta xulashooyinka daaweynta ee kuu fiican waxaa la sameeya haddii astaamahaaga xiiqda ka sii daraan waxayna ku siin doonaan qorsho howleed la gaar yeelay oo qoran ku daaweynta xiiqda noolaha haddii lagu gudbiyo dhakhtarka takhasuska leh ee jooga isbitaalka waxaa laga yaabaa inaad u qalanto ka daaweynta xiiqda noolaha kuwan waxaa inta badan lala sameeyaa daaweynadaada xiiqda ee maalinlaha ah waxay kaa yaraynayaan astaamaha xiiqda iyo xiiqqabashada iyagoo xanibaya marin haweedyada iyo unugyada jirka ee horseeda bararka sambabada iyo xiiqda aan la xakamayn karin maxaad samayn kartaa hubi inaad isaga baarto xiiqda si joogto ah sida caadiga ah sanadkiiba mar adoo u maraya kooxdaada xiiqda waa inaad sidoo kale isticmaashaa qalabka neefta laga qaato ee xiiqda aad qabto maalin kasta sida dhakhtarku kuu qoray cuncunta caafimaad leh oo si joogto ah u jimicso si ay kaaga caawiso xakamaynta xiiqdaada sidoo kale la hadal kooxdaada xiiqda waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qalabka xiiqda ee boqortooyada ingiriiska u k ee gujo raaca hoose si aad si fiican ugu fahamto xiiqda aad qabto oo aad u ogaato inay tahay inaad kala hadasho kooxdaada xiiqda wax ku saabsan in lagu gudbiyo takhasuslaha markaad si fiican u fahamto xiiqda aad qabto iyo ogaato in la xakamayn karin waxaa jira xulashooyin kuu diyaar ah oo kaa caawinaya inaad xiiqda aad qabto hoos u dhigto maxay tahay inaad samayso marka xiga haddii aad leedahay astaamaha xiiqda ama ay xiiqu qabato inkastoo aad martay daaweynada xiiqda ee dhakhtarku kuu qoray waxaa laga yaabaa inaad qabto xiiq daran la xiriir kooxdaada xiiqda maanta si aad ugala hadasho waxa la samayn karo si lagu caawiyo waxaa jiri kara daaweyno kale oo kaa caawin kara inaad maarayso xiiqda aad qabto wixii macluumaad dheeraad ah fadlan booqo www dhibic a s t h m a dhibic o r g dhibic u k slash advice slash sivera azma slash could you have sivera azma slash